ammaanka dalka somalilan dalkeena somalilan gaar ahaan buuhoodle iyo deegaanada ka mid ah sool waxaa ka socda shaqaaqooyin gacanka hadalah oo ay iskaga soo hor jeedaan ee ciidamada qaranka somalilan iyo maleeshooyinka ka tirsan deegaamadaas kuwaasoo haddii halkaa aan halkaa lagu damin abuuri karaa deganaansho la'aan taasoo aan cidna dani ugu jirin marnaba xal uma arko xabad iyo dagaal sidaa awgeedna waxaan ugu baaqayaa inay xabadda joojiyaan sidoo kalena garaadada cuqaasha siyaasiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaamada shaqaaqadu ka jirto ee haatan ka baxsan xayndaabka maamulka somalilan waxaan ugu baaqayaa uguna yeelayaa gogol nabadeed iyo wadahadal waxaa iga go'aana inaan si mug leh u galo tabashooyinka siyaasadeed ee jira